halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaashana sharafta lahow qaybta kuwaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoysku oo inoo soo jeedinaya muuse kadib waxaynu raacay cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faaraxaan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey ee casrigaha ee qaar kaloo qaaraamiya oo markaasi xusuuska ugu reebaya dhegeystayaashana sharafta loo waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo cinwaankannaga dib aan idinkaga sheegi doonaa bal intaynaan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaas kiirada badan haddana waxaan ku soo dhowaanay barnaamijkii nolosha qoyska oo ah mid xiiso badan oo ala ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filaya inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinayaa muuse wuxuuna ku saabsan yahay maanta barnaamijkaasi xanaanada guriga inta ka horeysan aynu dhegeysanno heestan
waxaa jirta oraha odhanaysa haddii aad u kacdid waqooyi bari galbeed iyo koonfur gurigaaga meel ka fiican ma leh hase yeeshee inkastoo aanay jirin meel la mid ah guriga haddana dhibaatooyin badan oo uu ku jiro dhaawac ayaa guriga ka dhaca xitaa waxaa jira dad badan oo u geeriyooday shil ka dhacay guriga waxay ku gufteen kabo meel yaala ama sheeyaal kale oo looga tegay dhexbartanka qolka waxaan uga dan leeyahay inay ku tambirirxoodeen ama ay ku taraaraxeen waxyaabo adiga u daran dadka waxaa kale oo dhici karta in alaab meel caadi ah taalay laga wareejiyey oo meel kale la dhigay dadka qaarkood waxay ka soo dhaceen jaraanjarada guriga ama waxay ku sambiriirxoodeen caano meel lagu daadiyey ama muus qoloftii qof ayaa waxa uu isku dayey inuu wax ka sheego shilka ka dhaca guryaha wuxuuna yidhi sida tan shilka guryaha waxa uu inta badan dhacaa saacad ka hor inta aan cuntada loo fadhiisan ama marka hooyadu jiran tahay ama marka ay carruurtu xanaanaynayaan dad aanan aqoon dabeecaddooda ama aan la qabsan hab nololeedkooda mararka qaar marka qofka guriga ka tirsan uu jiran yahay ama xiriirka labada waalid uusan fiicnayn inta badan waxaa dhaca shil iyo dhaawac marka la eego shilalka guriga ka dhacaa afarta duleelba meel waxa uu ka dhacaa kooshiinka cunuga ayaa dab ku dhacaya ama biyo karaya haddana qolkaasi waa kooshiinka ee la-aantiisa noolaan kari mayno waxaynu u baahannahay kooshiinka laakiin waxaa qasab ah innagu ah inaynu ilaalinno nabadda guriga iyo ka hortagga shilka taasi macnaha ugu danleeya waxay tahay waxaynu u baahannahay in jikada aan mar walba ay xil naga saaran tahay inaynu ilaalinno wax ku saabsan weliba xagga shilalka waxaad u baahan tahay mashiinta wax lagu kariyo meesha dabka laakiin haddii carruur yaryar guriga joogaan waa inaad ka hortagdaa si uusan shil u dhicin
waxaa jira hooyooyin uu dhaawac xun soo gaaray iyaga oo jikada ku jira sababtuna waxaa ka timid dhar ay xirnaayeen marka ay wax karinayeen dharka nayloonka ah ama kuwa u dhigma ee sida dhaqsiga ah dabka u qabsada aad ayay khatar u yihiin in jikada lala galo inan qabta dhar nayloon ah ayaa waxa ay shidaysay dab kadib dabkii ayaa waxa uu qabsaday marada fiiddeeda isla markiina si dhaqsi ah ayuu ugu faafay oo dhaawac weyn soo gaarsiiyey gubashada waxa ay qofka kaga iman kartaa saliidda cuntada lagu kariyo ama waxaa dhaawac ku soo gaarsiin karaa mindi aad u soofaysay markii aad cuntada diyaarinayso oo aad jarjarayso basasha yaanyada iyo qudrada kale waa qasab inaad hadda ka hor maqashay guri isagoo dhan gubtay markii la hilmaamay in mashiinta isticmaasha gaaska ogsijiinta ah ee wax lagu kariyo la damiyo gaaska ayaa waxa uu buuxiyey hawada ku jirtay qolka marka qof soo galo qolkaasi oo uu kabriid shido dee qolkii oo dhan ayaa ololaya meel kale oo iyana khatar ah in laga shaqeeyo ee guriga ka mid ah waa xooshka kaba soo qaad in maalin ay cadceed jirto carruurta ay ku ciyaarayaan xooshka oo ay geedaha fuulayaan oo ordayaan iyaga oo caga maran shay caarad leh sida bir ama dabool dhalo xumusmaar iyo silig ama alwaax jaban waa inaanan looga tegin meelahaas oo kale baangad ama masaar ayaa inta badan qof goysay marka uu qofka bannaanka kaga tegay waxaa kaloo jirta khatar kale markii daawo looga tago meel ay carruurta gaarayaan carruur badan ayaa isa sumeeyey markii ay cabeen daawo aan loogu talagelin sida daawada cayayaanka naaftada baabuurta daawada ismiidka lagu nadiifiyo iyo xitaa batroolka iyo kiimikooyin nooc kale ah waxaa jira daawooyin riinji quruxsan leh oo macaan oo loogu talagalay hargabka oo haddii meelaha la isaga dhaafo ay carruurtu cabi karaan taas oo u keeni karta dhibaato waalidiinta qaar waxa ay hilmaamaan inay haruubaan dhalooyinka ay ku jiraan daawooyinka ama ay aburaan carruurta ayaa qaadan kara oo cabi kara taas oo waxyeelayn karta caafimaadkooda daawo ama sun innaba shabahaysa cunto udgeysa oo macaan ah ha dhigin meel ay carruurtu gaarayaan
waxaan filayaa inaad waxyaalo badan ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijkaasi ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qoray nala socodsiiyaan ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya bal haddan waxaad kusoo dhawaataan heestan
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanaya bugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatadii ka hor timid xerta ciise inta koraysan aynu dhegaysano qasiidadan
gabankii eebba waa kay guusharaacdo gabankii eebba waa kay guusharaacdo gacmaaloo horsanu waa guulayne jabkii aan galay buguta iska saaro gacmaaloo horsano waa guulayne gabankii eebba waa kay guusharaacdo gabankii eebba waa kay guusharaacdo gacmaaloo horsano waa guulayne jambigaan geysano u geeriyoodo gacmaaloo horsano waa guulayne gacmaayo gundahaba waa laga mumaaro gacmaa loo hoorsano waa guulin garan waayo unbaa guul sarrayso gacmaa loo hoorsano waa guulin waynaan gacoshanna un garanno namana gacmaa loo hoorsano waa guulin wartuuso laabto oo gaygaan yimaado gacmaa loo hoorsano waa guulin kuwaa garan doona unbaa guul suraacdo gacmaa loo hoorsano waa guulin
walaalaal kusoo dhowaada casharkeenna maanta ee waxaan ka baranayno wax ku saabsan xerta xernimadu ma ahan wax fudud oo siduu ciise nooga yeeray ma ahan si fudud inuu ciise nooga yeeray istareex iyo maadaamuu asaga noo yeeray uu yahay rasuulkeenna madiga ah iyo wiilka keligeed ah oo nimcada nooga soo dejiyey qof kastoo raaco inuu ku raacaya si istareex ah oo weligiis uu dhibaato gelaynin waayo si aanu arki doonno waxaanu arkaynaa qof walba oo ciise u go-ay inay ka horeeyaan dhibaatooyin badan oo weligiis uu xasuusanaya laakiin waxaanu arkaynaa kan dhibaatadaas u gegsanayo inuu yahay kan asaga gacanta midigta ilaah la fadhin doono bal akhrino ayadahaani laakiin dad dad iska jira waayo way idin dhibi doonaan shirar oo sinagoogyaday ayay idinku karbaashi doonaan oo waxaa aawadey ladiin horgeyn doonaa taliyaalka iyo boqorro inay maraq u noqoto iyaga iyo dadka aan yuhuudda ahayn laakiin goorta idin gacangeliyaan ha ka welwelinaa sida aad u hadli doontaan ama waxaad ku hadli doontaan waayo waxaad ku hadli doontaan ayaa saacaddaas ladiin siin doonaa waayo ma aha idinka kuwa hadlaya laakiin waa ruuxa aabbihiina kan idin dhex idinka dhex hadlaya walaalba walaalkiis wuxuu ku ku dhiri doonaa in la dilo aabbana wiilkiisa dadna oo oo dhan ayaa magacyada aawadiis idin nacbanaan doonaa laakiin kan ilaah u addeeca ayaa weligiis nabadda iyo badbaadada ay saarnaan doontaa laakiin goorta ay magaaladan isku salciyaan kale waa inaad u aragtaan waayo runtii waxaan idinku leeyahay magaalooyinka israa'iil ma wada gaari doontaan ilaa wiilka aadanahu yimaado walaalayaal waxaanu arkaynaa ciise markuu xirtiisa uu baa u baafiyey inay meel kale kala aadaan uu toosiyey inuu weli uu haddana sii baray wax ku saabsan waxyaalaha ay la kulmi doonaan ma uu sii daynin si ay maarata hadduu u sheegi laheen waxay ku noqon laheyd wax adag oyna durbo inay maaragtay ay ka soo noqdaan wixii loo diray ay ahaan laheyd laakiin digniin ayuu siiyey in maaragtay ay fududeen raacidda ciise uu digniinuu sii siiyey weliba waxyaalaha halba midba mid kale wadananka meesha la geeni doono xukunka la xukumayo iyo wax kasta laakiin wuxuu ku yidhi markii ladin xukumaayo oo meesha xukunka ladin geeyo ha ka baqina misena ha ka welwelina waayo wax aad ku hadli doontaan ha ka fikirina ama sida aad ku hadli doontaan waayo waxaa idinka dhex hadlayaa ruuxu quduuska ah oo ilaah madiga ah laakiin ma ahan idinka kuwa hadlaysaan maanta annagana waxaan ku jirnaa isla sidaasi waayo markaan ciise aaminayno waxaa waaye waxaan maraynaa dhibaatooyin badan dhibaatooyinka markaan marayno siduu ciise noo sii sheegay aanun arkin inay yihiin wax dib nooga celinayo jacalka aanu leenahay oon ciise jeclaanay waayo asaga hore noo jeclaaday uu wuu ogaa ka horo inay waxyaalahan ay dhicin waxyaalaha aan sii mari doono oo wuxuu leeyahay kan u gegsadaa ayaa asaga hadhow la fadhin doona quduusnimada ilaah walaalayaal aanu noqono dad niijab ay ku dhicin waayo haddii aan asaga u go'nay dhibaatooyinka iyo wax kastoo aan marayno iyo wax nagula suubinayo ha noqoto inaan aan u nahay dadka tusaale aanu dhiminayno wax saxda ah waayo waxaanu haysanaa runta haddii aan runta haysanna kama welwalayno oona kama baqayno wax kastoo marno aan noqonna kuwa weligood runta ku noolaada oo qof oo u go-oy asaga weligiis welwel iyo dhibaato kuma jiraayo laakiin weligiis wuxuu ka fikiraa naxariista ilaah uu siiyey in nimcada loo soo dejiyey waayo nimcada darteed aan ku badbaadaynaa laakiin ma aha dhibaatooyinka adduunka ahaan aan ka badbaadayn darteed inaan jannada aan ku gelayno laakiin qof walba kii asaga u dhibooda ayaa badbaadi doona waayo badbaadada aan badbaadayn waxaa waye badbaado weligeed jirto haddii aan ciise la yeedhanno xiriir aan gegsanno waayo waxaa nooga horeeya malab iyo caano aan jannada ku heli doonno casharkeena maanta intaasu ku eegyahay nabadgelyo
dhegeystayaasheena qiimaha mudan oo maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ah ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadaas waxaa inoo hayay mrs niyamongo intaynu markaa labada dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo